waxaan kaloo raacinaynaa gabay uu kaga hadlayay dunida gabaygaas uu dheeryahay waxa weeye waa soddon iyo toddoba bayd weeye oo baydkiiba saddex sadaroo small lettera uu yahay gabaygaa waa wuxuuhi xuseenow allaha inoo saleesaan caddaatiniya maandhow saqiir iyo kibiir sida la yeelaya hadba suufiya qaban intaan soogsadoo kacee surunkii aan joogaba dhulkaan samay ku jeexaya salaadii iyo sunniya waajibkii waa saawiyaya subaxii qur-aanka iyo wardiga seegay waayahan masiraadna dhaayo haddaan meel ka sawlaxeen ban saliid la moodiya waddadu surin ma dhaamaan sogsogtaan maraasida indhuhunimay saruureen maandhow nin carasuuri soo saaqsan baan ahay sarduubka ay joogay qalbigu waysadamayahay suukaayo-ciil baan arlada sulugla meera suxullada un baan labada loo suran alleylkii surmadaan ku kuuduuday tan iyo saaca waaberi surkii bay ugu jabay foorarkan saban u yaalla sidii soo cambayda ama hada saakun iyo jiif sadadaan lama doodsado hurdada waa ka salalahay goortay suuradu dhacdaan sulufidhaada saqda dhexaa leylkii markii sahalka loo jiif saxalkii iyo mariiqii haddii la igu soo suurshi sawaxa iga soo baxay miyaa suurkii la imooda sidii saxal nujuumeed markaan saacaha eegaay ma samooladkaan sidaa aya xasamada ogaansha masaxaabka duuliya cirkaan sare uweydaa sagal rob daruuraha salliman sayma curanaay sakarrabanta fiidkii markay samadu ceegaan goortay suxuurtay ahayd sarab miyaa fuulay goortii sawaaxiga gudgudo dunida saameeyey unkadkii iyo sawdkii markay samadu ciimays ilaacii saraaraha ka baxay sibi miyuu muuji ma sagaashankiibaa go-o sagal ku geylaan dirirkoo sideed maray miyuu baru siyaadin samadiiyo kuleylkii miyaa sacan saax loo dhaafi saar xamasha sayiya cambuulsaani iyo waadi adligii saraanigu ka dhacay sarac miyaa fuulay sanqaraaro udugii miyaa lagu sumbaaqood afartaa sifeeyoo ka dhigay suufka oo kale waa mawjad saylaami iyo saacad gawtidhi sawd kalena waa dunida teersi aan ka faalloodo waa dunida uu kala sunsumi salowlaheedii waa dunida subaxii baryaba sara timaadaa waa duni samaan iyo xumaan sooran ay tahay waa duni sir iyo tuuge iyo saaji loo kici waa dunida siirkeedu yahay siifadii iyo hoogi waa dunida saami ugu dhacay saabir iyo cayd waa duni ninkaa saxarsataa seeda kaa jari waa dunida uu kugu sabixi seedigaa dhabe waa duni aan saxariira cadow laga siqoonin waa dunida sawraca kufriga laysku saaweyn waa duni siqiirkii lahaa laga sabaaya waa duni sagaal tulomogasanan ka taageen waa dunida gaal lagu saliday salacnaaneed waa duni sarwaan lagaga gurisada ammaaneed waa duni sabaan aakhiroo sidex ka jooga waa duni ninkii sadar bartaa sababay diintii waa duni siyaarada la sinxab sargaalihi waa duni sargaalkii ardadu wada sinjeera waa dunida soomaalidii laga santaagaa waa duni sareedada laqubi sulaxa caanooda waa dunida saaq lagu gataa salaba guudeer waa dunida loo suudalaa sakharo naareed waa duni salaad laga tegiya sadaqa ideed waa duni sabkii laga baxo gaala saacidi waa duni samaydii jannada suusan ku lahayn waa duni lasaa faranji iyo saaxil loo kici waa duni lasaacidi kufriga saaxil kuu codhe waa duni aan lagu soo rahayn seera kuu timid waa duni sokeeye iyo xidid kale sawaaleen waa duni abaal laga samroosana la diida waa duni subaydaaradii lagu salaamaad waa duni subeehiyiintu dahisaadadoo kale waa duni sifaalaha la fadhi laga sujuuda waa duni ninkaad boqol sidkaa seeri uga yeesho waa duni inuu kuu salima laga sugaalayn waa duni sun loo shuli ninkii kuu sadiiq noqon waa duni sumbulaheeda dhici laga saruuraad waa duni sirgaxan oo iblay saababka u rogay allahayo subxaan qaadiroo naga salaamayso afartaa intaan saxay miyaan siinka ka higaas surmadiisa lama teejiye surunaqaasi meeshaan ku kala sooci jiray soodin mau marin niman baa suxuurta u kala asabaq cadaadeed oo suudi kululmeerayo sool abaar badan surmi iyo haraad bay ku tegi sibii dusheediya waxay suran sintaaraha xashimad qaara siiqa ah dhirta ay saloolana hayaan suumankaaguyi sogsogtii iyo qodaxdaa ku jabay suxulladoodii sabaan iyo sabaan bay maqnaan saa'iid weeshaay sukukun allow bay ku iman suunfur dabadeed salka intayna meel dhiginna waa saafurahayaan awrkii sabaalada ahaa saa dambay rari sabaankaa waxaa loo kacayn saaxil iyo ceegi saddex iyo sagaal bay u dhexay suuqyihii beled siirkii muxuu joogay bay kugu salaamaan subaxay galaan bay ku gadan sixirka maanta ah saddex hadday uhoydaan ritiga saaro qarabkii sumbulaha xaggaasay ka marin siisihii guban sumaac iyo libaax iyo dugaag saaruq iyo haayin abidkood sursuur bay galaan surun cidhiidyoone hadalkaa sagtaan ku xidhay sadarka laabtayd intii gabay su-aashaas qabtay saxa kalaankayga sawdkaana duulkaan u wada siina ka igaas niman baa shareecada siray oo gaalka saaciday oo shalay safkii nagaga baxay saymihii dhacay oo saarashada faranjiga iyo saanjiga u xidhan awgii siyaarada lahaa salal hadduu qaaday oo ay sahwiday culimmadii saxalmarya qawdi saxriirka aakhare hadday saxuu ogaan weyy saqiir iyo kibir waxa la gen sakaro naareed soon iyo salaad iyo sekiya sadaqadii iidda sawaab kama helaayaan waxay camal samaystaan saasna wax ugu wacan waa kufriga saab laleeyahay saaxiibkaa wuxuu kugu furaa soodintuu dege iyagoon ka saahidin waleesaan abaan jirin sala allahu nabigii rag baa saaruquu yidhi saaxiruu yidhi niman baa cilmiga saakubay oo diinta saaciday oo aan sidii eebba yidhi sadarna dhaafayn subax iyo wardiga kama tagaan saacadaha leyl waa wadan sijaac geesi aan sabab ka laamayn waa sakhi kurtoo deeqsi aan soo faday bixin sargaalka iyo hundiga waa dilaan uma sujuudaan surkana waa ka gooyaan dadkii saacirka ahaa soomaalidu uma turaan saaru qaacid hadal niman baa cilmiga saakubay oo diinta saaciday oo aan sidii eebba yidhi sadarna dhaafayn subax iyo wardiga kama tagaan saacadaha leyl waa wadan sijaac geesi aan sabab ka laamayn waa sakhi kurtoo deeqsi aan soo faday bixin sargaalka iyo hundiga waa dilaan uma sujuudaan surkana waa ka gooyaan dadkii saacirka ahaa soomaalidu uma turaan saaru qaacid hadalkaa sagtaan ku xidhay sadarka laabtayda intii gabay su-aashaas qabtay saxa kalaankayga sawdkaana duulkaan u wado sinaa geedgaas